xisbiyadu waxay xaq u leeyihiin mar haddii doorasha meel jirto sanaadiiq iyo lagu soo riday oo lasoo codeeyey xisbi kasta oo ka mid a xisbiyada siyaasadda ee somalilan wuxuu xaq u leeyahay wuxuu u arko inaanu waxaasi sax ahayn ma uu ka shakiyo amaba uu si uun u arko in aanu sanduuqaasi kalsooni ku qabin waxa ay xaq u leeyihiin in loo eego cabashadaasi xal laga gaadho xisbi kasi hataa xaq buu leeyahay goobaha marka la joogo laga soo codaynayay waxaa jiray waraaqo iyo buug ku yaala oo la raacinayay waraaqaha codaynta iyo qalab kale warqadaasi waxaa la oranayay xaashida waraaqda cabashada waraaqda cabashada ayaa qofka cabanaya ee xisbi ka socdaa soo buuxiyaa marka uu soo buuxiyo ayuu markaasi u gudbiyaa qofka komishanka wakiilka ka goobta warqadaasi qofka wakiilka xisbiga waa soo saxeexaa nin qofka wakiilka commishonkana waa soo saxeexaa cabashadaasi markaasi waxaa loo soo gudbiyaa degmada halkaasi ayaa markaasi xal lagaga gaadhaa marka cabashadu waa wax furan oo xisbi kasta u furan oo uu xisbi walbi ka caban karo wixii u arko inaanay saxayn xisbiyadu wa waa jiraan xisbiyan badan oo noo soo gudbiya ama af ahaato ama qoraal ahaato mar walba commishanka doorashooyinku qaranku waxyaabaha uu de hawshiisa ugu muhiimsan waxa weeye inuu la shaqeeyo xisbiyada axsaabtu markaasi diyaar baanu nahay awalna diyaar baanu hayno waa la shaqaynaynay oo ilaa diiwaangelintii iyo kaaraqaybintii iyo haddaba doorashada la joogaba dee axsaabta wada shaqayn baa naga dhexaysay midda horta hore aad sheegtay waraaqaha haato la sheegayo annaga waraaqa ka baxay xafiiska komishanka doorashooyinka qaranka oo suuq galay ma jiraan waraaqaha annagu aanu keennay ee aanu dibadda kusoo daabacnay waa waraaqo ammaan leh oo ammaankooda laga soo shaqeeyey oo waxyaabo security featureska loo yaqaano ama astaamo ama calaamado ammaanka lagu adkaynayo loogu talagalay inaan si laqishi karin ama forgery lagu samayn karin weeyaan waraaqaha aanu keennay waana la hegi karaa waxa ay leeyihiin suuqa haddii madbacdaha lala galo suuqa waa lagu samayn karo xitaa ma aha oo waxaanu haynaa qalab aanu ku eegno marka taasi horta mid ka soo baxay waraaqahaasi ciddii waraaqahaasi sheegtayna iyadaa soo cadayn doona meesha waraaqahaasi ka yimaadeen laakiin halkan waxaanu ka cadaynaynaa inaayin haba yaraatee ayan jirin wax waraaqa ah oo komishanka ka baxay